cibraaniyada cutubka lixaad
taas daraaddeed aynu iska dayno ka hadlidda waxyaalihii ugu horreeyey ee masiix oo horay aynu ugu soconno kaamilnimada oo yaynan mar kale dhigin as'aaska ka toobadkeenidda shuqulladii dhintay iyo iimaanka xagga ilaah iyo waxbaridda babtiisyada iyo gacmodulsaaridda iyo sara kicidda kuwii dhintay iyo xukunka weligiis ah oo tan waynu samayn doonnaa haddii ilaah idmo kuwii mar loo iftiimiyey oo hadiyaddii jannada dhadhamiyey oo laga dhigay kuwa ka qayb galay ruuxa quduuska oo dhadhamiyey ereygii wanaagsanaa ee ilaah iyo xoogagga wakhtiga imaan doona oo dabadeedna dhacay ma suurtowdo in loo cusboonaysiiyo tobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah iskutallaabta isugu qodbaya oo bayaan u ceebaynaya waayo dhulka cabbay roobka marar badan ku dulda ah oo u soo saara geedo u wanaagsan kuwii beeray wuxuu ilaah ka helaa barako laakiin hadduu dhalo qodxan iyo yamaarug waxtar ma leh oo habaar buu ku dhow yahay ugu dambaystiisana waa in la gubaa laakiin gacalyayaalow wax ka wanaagsan oo idinku saabsan ayaa lana aaminsiiyey iyo waxyaalaha badbaadada inkastoo aannu sidan u hadalnay waayo ilaah ma xaqdara mana iloobo shuqulkiinna iyo jeceelka aad magaciisa u qabtaan maxaa yeelay quduusiinta ayaad u adeegteen oo weli waad u adeegtaan oo annagu waxaannu jecel lahay in midkiin kastaa muujiyo dadaalkaas oo kale tan iyo hubaasha rajada ilaa ugu dambaysta inaydnan cajisiin noqon laakiin aad noqotaan kuwo ku dayda kuwa rumaysadka iyo dulqaadashada ku dhexla ballamada markii ilaah ballan u qaaday ibraahim isagoo mid ka weyn oo uu ku dhaarto aan haysan ayuu isku dhaartay isagoo leh
hubaal waan ku barakayn doonaa oo waan ku kordhin doonaa oo sidaas isagoo u dulqaadanaya ayuu helay wixii loo ballanqaaday waayo dadku waxay ku dhaartaan kan iyaga ka weyn oo waxaa muran kasta oo kooda ah ugu dambaysa dhaar si loo xaqiiqaysto sidaas daraaddeed ilaah isagoo aad u doonaya inuu kuwa ballanka dhexla tusoo taladiisa aan beddelmi karin ayuu dhaar ku galay in laba waxyaalood oo aan beddelmi karin oo aan suurtoobin inuu ilaah been ka sheego aynu ku helno dhiiranaan xoog leh innagoo magangel u soo cararnay si aynu u qabsanno rajada ina hortaal tan aynu sida baroosinka nafta u haysanno mid adkaan iyo hubaalba ah oo gelaysa waxa daaha ka shisheeya meeshii ciise sida horseed inoo galay isagoo noqday wadaad sare oo weligiis ah sidii derajadii malkisadaq